bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fadlan weelba isorogdanga aqdhowada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinimo khamiisa galaytu taariikhde keedanta tumiyo kowda bilo diseembar lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shalgadiisa barnaamijka kulanku warsanna uu nimada kheerana siinkaay weliba ku mid ahaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ay kulan la qaadatay mas-uuliyiinku darara hay-adda qaxootigan qaabilsa ee u n h c r haddaba may kuwada hadleen dhugonsiyaalla barnaamijka sinkaaya maamulka degmada qasadheer ee gobolka baay weliba ayaynu ku hadalina xaaladda degmada qasadheer ee gobolka baay odoona sheegan in shiwan biyoodka meelasay ku bilowday wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed soomaaliya walku qabatee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya yaa weliba yanageega magaalada muqdisho iyo kufurta iyo shirlunkadalowa reedanfiiryawka siyaasadda feedhoorka biyaha taasooga qodobada barnaamijka kulanku warsan oonamada dhugunsiyaal waliba ku mid ahaa mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya yaa weliba yanu qayb galeen xuska sheekh cabdiqaadir jaylaani oo muqdisho lagu qabade qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimada khiyaaresinkaaya barnaamijka alabooliba saare waan sildiraysa dhugunsiyaalla anu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada waliba imaamul doone saaxiibkayga bilaa hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareerta weliba wada singala hamiin faylxan ku bilaabay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka iyo kan degmada tanbaydhabo iyo weliba iyo geega kulana qaadana mas-uuliyiinku dareerta hay-adda qaxootiga ee u n h c r haddaba weliba kulankaasay ujeedadiisi oo walal ku hadalay faahfaahinka biya cabdiqaadir cali maxamed oo ee guddoomiyaha qaxootiga koonfur galbeed ee soomaaliya
wali jirtay kulan intii laka kulansiyaay wasaarada maamulka gobol iyo degma iyo hay-adda qaramada midoobay in qaabilsan qaxootiga u n h c r shirkaasoo shir guddoomiyaay hay-adda guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed dadkaa ku qayb galay wali ku mid haayana wasiirka qorsheynta wasiirka maareyntii masiibooyinka guddoomiyaha gobolka agaasimaha madaxtooyada meeyarka ama duqa magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda qaxootiga shirkaasoo hordhacyay haay geeka oo hayti maalin la wareejiyaay lamaceel oo hay-adda qoodi oo oo laka maalgeliyey midna boonkaw midna bayaxaaw lamadaas ceel wali eed iyo eed lakula shaqeeya qaybta dowladda komishinka hay-adda qaxootiga iyo wasaaradda biyaha iyo tamarka taasoo geedka lamadii ceel xirwareejintii oo dhiidi wasaaraddiioo laka wareejiyey hay-adda qaramada midoobe weli ka wareejiday wasaaradda biyaha wasaaradda biyahan weli ka wareejiday meeyarka ama duqa magaalada baydhabo duqana weli ka wareejiyey guddiga lanxil saari oo lamada ceel horseedii howlwadaa ku tirsan guddigaasoo ka kooban haween iyo dhallinyaro iyo odayaal iyo culamaa udiin guddigaasoo galanto ka hayi doono ceelkaas hal ceel weli ka yaale howlwadaag hal ceelna weli ka yaale horseed guddigaasna weli si toosee kormeeran ka hayi doonee hay-adda qaxootiga isagoo lakaaladaw madaxa degmada ilaamaha taasoo oo biyogaasaytii oo la sii doono dadka qaxootiga ee barakacayaasha ah ee ka sugun xeryaha magaalada baydhabo weli eed iyo eedanka mahadnagaane ma-ee lamadaas ceel keliya hay-adda qaramada midoobe walbada miyee hayta oo iyo qobadaasa dadkii hakunagdi kenya oo diibdalkahanka nagada hayaan kuwaasoo iyo imkaaniyaad badan aan qobada hayaan inkastoo baahida eeda wiinta walaal la haaya ama hay-ado haayanna isku xadays yihiin haddana walqobadka hay-adaha mar walbaba weli ayina walkumuuqadan walqobadkii uyo maalgeliyeen sida naga haddii nagata guryo la dhiso haddii nagata iskoolaad haddii nagata meel caafimaad la dhiso walaagaasoo dhan hay-ado galana ku jeysadaha laakiinse baahida halmar may daboolo karo xilli xilli in baahanta inkastoo hadda qorshayaal cusub dowladda koonfur galbeed dejiidi qorshaha oo shanta sano ah wasaaradda qorsheynta dejiidi way habandhigi kaasoo habraacaas la raaco doono sida qorshayaasha waddanka laka dhaqan lahay oo dhinaca qaxootiga ama dhinaca maamulka koonfur galbeed qorshahaas weli qayb ku eyaa sidii dadkan qaxootiga xal lan ka helan lahay oo ah xal waara afka qalaadan lanka durable solution xalkaas waara oo ah maadaama dadka ka dhaqan koonfur galbeed xoololey iyo beeraley in badan yihiin haddana haayeen dadkii wax soo saarka inka badanayay soomaaliya iyadoo dhiidi abaaro badan oo dabajoog ah abaarahaasoo saamaynka weel dhigeen dadkiina ku dhikeen barakacyaal oo n haddana aan weeliidi ee dhibaatada ka haayaan oo dhiniga amni darrada ah haddana weli haddana koytay masiibo rabaani ah oo daadadka ah daadadkaasoo dhib badan jeysadeen ee dad badanna barakac inku barakacaan deegaanadii iyo deganaayeen bii dartiyo inkastoo dowladda koonfur galbeed ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed uu suubiyey guddi gurmadka daadadka wasaaradda iyona hay-ado badan iska seedeen guddigaas oo gurmadka walbadan kuga badeen dhibaatooyinkii meelo kudhiyeen ku mid haayeen inka xooggan ay tan ka horeysay bardaale iyo magaalada baydhabo fasax dheere weejid in allaale iyo shabeellada hoose in allaale meeli dhibaatadii ka dhiidi waa in gurmadii hay-ado iyadoo lalakaalada u hay-adaha caalamiga dowladda federaalkana ku qayb qaadatay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hormuudku haaytay waana waana walaagas dhanna weli laku jeysaday galaneediyadan fayland haddaba wala dadaalka la wada weli ku mid ataa dadkii hadhibtoodii hanagadii sidee lanka naga lahay meeliyo si roolaji oon qobsadaan kii beeraleeyahay beertiisa qabsada kii xoolaleeyahay xoolaji in qobsada haddii lanka walaajay tabcada mahayna dadka dhowkan andhaladi dad badanaaba ka tiirsan mucaawana uyoo haayeen weli la eri jiray afka qalaad bread basket of soomaaliya dambiili rootida soomaaliya raashinkii inta laku qaada ama hakugaho wali lan qaadan jiray gobollada kale ilaa gobollada dhexe ilaa iyo meel alla meelii soomaaliya iyo la deesi jiray geekana nasiib darradaas wali ka dhiiday abaaro oo dabiici ah oo rabaani ah taasoo abaarahaasoo dhowr sannadood roobkii ka guulaysado waaye oo roobkii oo dhibaatooyin badan kooyeen haddana daadad kooyeen amni daro kooyan intaas dowladdu weli dadaalanka jirte iyo qorshayaale anoo maadaama hay-adda qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed aniyo barakacayaasha weli eed iyo eed inku tarjumaanay baahidiyo iyo dhibaatadiyo inku ambandhikaana dhammaan hay-adaha gargaarka sida hay-adaha u-nka hay-adaha maxalliga ah iyo hay-adaha caalamiga ah weli intaasoo dhan unu ka dadaalana sidii walaa iyo dhibaatada iyo haysanta in wallukuqobada dadkan oo ka dhibaataysan oo hawada gali magaalooyinka weyn weli eed iyo eed hangalayna magaalooyinka weyn inkastoo jirta dhol dowladda biidi oo toban shan kilomitir oo iskuweer ah dhulkaas oo hadda dadkii cabse oo ama lakoo barakiciyeen qabna oo deganyiin kaasoo hadda nolol maalmeedyoona heedo ku galan jeysadahayn dowladdana dhinaca amniga iyo imkaaniyaadka kale eed iyo eed ku galan jeysadahayn wali kaloo baaqanjeediyaan hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha maxalliga oo ku shaqeeyaan dowlad goboleedka koonfur galbeed in galanti iyo kujeysadahayan eed iyo eed aan mahadsanyiin dadaalku iyo wadaan in laban laabaan si dadkan dhibka haysada lanku samata bixin wali in baahanyiin ah dhiig joojin ah samata bixin ah iyo dadka maadaama xirfadana la bara xirfadoodaasna nagadaan wal iyo ka shaqaysadaan haddii qofka maalin walba walla sii walla sii macnaha wali nagadaylan mar walbaba kaalmo ka tiirsan in la baro xirfad xirfaddaasi to usannololiis walantaraasa oo karaamada nafsidiisa ku faa'iidaysada waana ka shaqaysada walnaha ka saarada wali eedii eedan rajaynahaydo in xooga saaraan in dadka la baro xirfado shal duwan la baro xirfadahaas nagadan xirfad oo hal caadi ah harqaana la baray harqaanle ahaana nagadan xirfado shal duwan oo la kasuubiyo market assessment ama market survey in suuqa la seeda la fiiriyo daraasaad la kasuubiyo may marketable may hadda dareero kor may dadka lanqobda kor shufeernimo hay baray faylanta qofkoo bajaaj wada geedka wala ku sheene qofka haddii geedka fuundinimo la baro farsamee wala ku sheene korontoo la baro wala ku sheene mobilkoo la baro wala ku sheene laakiinse lambarna halishay shaleediistay lankana nagna oo la baro xirfado kala duwan oo iyo walka qobsadaan wali eed iyo eed handhawaayane dhammaan hay-ado galanta ku jaysadahay ee dadkan dhibaataysanan maalin maalmaha ka mid eh dhibkan ku baha doonaan wakhtiga shaleediis yana saacidi doona in sha allahu tacaala walaa hadda jiran dhibaatooyinkana wakhtiga iyo noociiladii walna wali ka dhigaayana dabiiciya walna galantayni ka shaandhagaan masiibooyinka hadda dhiib badanaa xoogga wali waa abaaro iyo daadad iyo colo tan colka ee galantayni ka shaandhani laakiin tan oo natural disasterka ah dabiiciga ah wali ka koytay xag rabaani ah in sha allahu tacaala ilaahay naganen ilaahay toogneen usi kaafi ah wali eediyeedan rajayane in dadkaasay wala lanqobada iyo intan qobadaasa guul iyo barwaaqa in diiran in sha allahu tacaala dowladdan wali eediyeedanka mahadnagaane kaalintiiyo kujeysadaasa dhan kasta oo amniga iyo imkaaniyaadka oo dadkaas samata bixintii wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dowraata irdi doohor le waako jalaalfayde waako duulimaad raaha le waako dayoor usuma waato dagon hamberkole indheesho waay haddii adi isanaghe hadiibsoydan tahay helo xafiiska day travel agency allakiin doorayda doorayhe waalkawa jalaalay kadalishod nairobiya anduulu fade ii ardisabaabi indareere waana dayuuriha markuweydiye warsheeda duuligen baydhowa nairobi nairobi baydhowa baydhowa adis ababa adisababa duulimaadka sallikiin diyaariyey diibsooy xafiiska day travel agency xafiiska day travel agency way baa kale inta siinga
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhobyo nordararta weliba wada singalaa dhegeystayaal ahmii faydhanga maamulka degmada qasadheer ee gobolka baay ayaa weliba iyo faahfaahin iyo kubiyana xaaladda guud ee degmada qasadheer iyadoona sheegan in degmada qasadheer iyo hadday ta xaaladeeto degan islamarkaasna shubambiyoodka dhawaan miilasadiisu ku bilowday wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo daawooyin saasoo kaleba walkuqabatee haddaba guddoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay oo qato teleefonkan walkuweydiiya weliba usinga jawaabay xaaladda guud ee degmada qasadheer ee gobolka baay bal waliba faahfaahin hooseyaase wararka sheegow in degmada hiraabtun dagaal ku dhihi
cabdirashiid oo kastaasay waa ku jeclaa waa beemeeyo degmada qasadheera xaaladii degirka waldagaal
waayahay laakiin guddoomiye weliba leyna dad goobroogyaal eh oo rogan deegaanka degmada duleed iyo habada iyo saasoo kale radaas isweersan oo meelasay ku dhihayta marka adina guddoomiye deegaanka eta sidee walan jiraan
cabdirashiido dadka obayasaasinkasheegawalwada qoraba inay degmadu meelada roogna delbanaa aynu ku roogna laakiin se iyo balasaqalada walaan gudbiyeen wada jaray hiraa oo amisom baaritaaniyo suubiyaayeen magaalada duleedsha walaa lagu kala odboomeen qaraxka jari qaraxi bisee jari oo kale oo duleedsa degmada xaalada deegaanka ciidan deganka ad haddii la hadalayd guddoomiye inta roogda degmada basadeer kasugna waayahay marka waa sidee xaalada guud ee degmada qasadheer ee gobolka baay
ciidan deganta xaalada amni ahaan ciidan deganta bulshadii walaasha okeeyo howlashan iyada shan socdaa gudoomiye deegaanka ciidamada roogan oo ka howlgalow degmada qasadheer ciidamo nocew qasadheerada roogan ciidamadii oo ciidamada gaarka koonfurgalbeed iyo booliska gaarka koonfurgalbeed iyo ciidamada amazon eed iyo eed degmada qasadheer walco dagaalama ku dhihina haddii faraas dadkale iyo dadka oo deegaanka kudhisho dhalaxadiida kortaan degmada ciidan deginka laba dhibaateen mu ku jiraa waayahay een, wali baladaradan in degmada iyo qayb kuhayti meelo saameynta kuwa leeda roobabkii marka nololo eh, dadka ku noola degmadaasay ka waranba adrashidu sax waaye roobabkii iyo oo dooqadubadi joogta qasidheerada kumadaajimiilo sandarko oo iyadna saameeyaan gobolka baay marka aladan sankarawaa deegaanka deegaanka jirmaahaysi xaaladoodii dadkii nololo oo dadka bulshada qasidheer salan ila kastoo markayti sankara waba jareen oo gargaare oo adeeri laakiin waa ka filan hayna
waayahay marka gargaarkaasay qoysaska laha deersi oo rogaan degmada qasadheer meeqa deeraan
wayba waa saddex boqol oo qoys oo kale oo shaqadaas iran ib world vision iyo iyo unicef awli laadaayna walgacan oo armawasi jinsid oo gargaarka ah iyo unicef yanwadashaka oo jinkit ah aadug iyo warkaas oo kale ah iyo biyo kaloriinki oo laa biyo laka nadiifiyay iyo wada la deersiyey dadkii oo roobabkaasay saameynta kuwa labeen saasoo kale wada qooya agaasimihii guud oo wasaaradda gargaarkii iyo maareynta masiibooyinka sugaa gurjoog kuhaya geelintii walaasho kulley waa kalena kulley wadan gudbinay dowladii koonfur galbeed dowladda federaalka iyo hay-ado kulle maatiyo la wadaagnay dhibaatada qasadheer ku jirta waayahay dadka shacabka dhibaatada in la gargaara waayahay eh, deegaanka dhowaan wali banan in sheegay in eh, shubinbiyood meelasay ku bilowday marka adina gudoomiyii degmada ta eh, ku waranba xaalada meelo marayd
shambiyada nooy oo oo laakiin waa islaamwalbada maadaama gaadidkii walaayisuloogi burburiyeen dadkiina goobaol i d b l miskijey marka oo mas-uuliyan lahayna biyo lahayna nadaafad daradaas daraadiya imiyolaakii suban wala bilawday laakiin wayba dadku ay gelina la suubi dalasaanakiishay wada kuxilay walaagi oo biyooginada ilaka nadiifiyay aadadiiyo ku sugadaayaan wari oo nadaafada lama isticmaalay ar iyo ayada walgiisha lamada be iyada gacan ku jeysigan haddana arrinkaasi wayba hadi walba badan oo la tilmaamo karo ma ku jiraan lasidheer oo shuban laakiin astaamo oo dhalin koro shuban in sheenaan walaagasi meelo ku jira laakiin dhaqaatiinta biladka roogtay walaaya kulli gurmadeen warigelada la suuqay haddana xaaladii iyadaa faylata waayahay een, eh, dhinigiyo maaliyadda degmada qasadheer eh, maadaama aad sheegday in een, caqabadaha horyaalan degmada xilkantii aad wareegday ee degmada qasadheer waxyaabaha keen suurta galay
sidheer wadada ayaa kasoo tigalay ilaha oo amnigeed wadada waa isku bedele maalada sidheer kuna gacan ku tigalay faylaadi maalin maalinta ku dambeysona wayba isbedel badan la dareemayo bulshadiinka maantiyo dunida kala wayba iskuulaad iyo wayba hagaajinay iyo goobo badan oo caafimaad ah taas oo kale diniga biyo burbuleen oo kuteegana iyona xalin maalin maalinta ku dambeysona wayba walbadan oo jekalaabsadahayna waayahay een, hore wali baan dareernay in eh, degmada ayaan lahayna gudoomiye kuweenka amniga iyo arrimaha siyaasadda iyo saasoo kale arrimaha bulshada marka adayna gudoomiye ta maamulka koonfur galbeed eh, kula hadalay arrintaas
si bulshada dowlo dowladda yaalo dowladan kursiga oo adeeda oo dhamaystir maamulka ah iyo kursiga sharciyada وزارة الأخلاق تتوصي والرياضة كده الغوط وبروك الأخلاق شغالية وعيادة كروغان مسيحية يلقى عطت هاي تقفر وضع كوشة دولاتي في الصناعانتي ما كفر باهيد انتي علي ولا تلقوا لقوا هاي شغالية سكايتي وباهيد والله مدولة سكاوم مدولة أيام باهيد جاست باهيد باهيد يدوي waayo afarta kilo mitir square alaiis oo wasaaradda gacanta ka haysa ku filan wasaaradda ejay kale oo hayado kale oo aad gacanta ka hayaan marka wayba waa dhibaato caafimaad jarta laakiin ebermeer laba oo umada kulley walaan bilaa oo ugu dambeyntii marka bulshada hadda koola daray warbaahinta warsan may eh, baaqi hajeedi ilaajii tadan jeedi faleeyay bulshada rabaan horta la darko ini iyo surmaaniya iska hashadaan ama iskursadaan dowladnimada surmaan dowladnimo qorqoro meel walba bulshada dhatiya ka jaro iyo dowlad siji aaminaan maamusho la shaqeeya amniga la bartan koreys ku shaqeeyaan talabaad inay isgargaaraan dowlad wanaag iyo maamulada jarmiya la shaqeeya ilaa maasira cabdirashiida waayahay dhugunsiyaadla kaasee wali bahay gudoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay oo si toose qata teleefonka idaacadda warsan usiin ku warmaayo idaa maasinta gudoomiye isku hareeqay iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaadkii doorfaydha waa isla wada daneeye buuriya miinkii daalinay dadayaayi daawo dhab-e deertii muraadka may daliilan e diinkii quraamad haruunlikii kagdaawayaw daarul abraar daartii qur-aansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waaysanayki eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tame-e ulmikiinka diyaar ee harunta qur-aansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah ku soobsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsane magaalada tanbaydhow iyo nordarartan weliba wada singalaha miifaylanha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba yegeega magaalada muqdisho iyo kufurta sherlan ku hadalow reedan fiiryowka siyaasadda feedhowrka biyaha haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo faahfaahin ku biya muhiimadda shirkunga
ee arrimaha wooshka sidaas darteed ayaa wuxuu noqon doonaa mid lagu camal falo barnaamijkan markaanu diyaarinaynay waxaa jira iyadana dhinaca kale waxaa ka socday waxaa la idhaahdo diyaarinta yani qorshaha qaranka ee guud ee sagaalaad ee wasaaradda qorsheynta ay waday inaguna online baanu kaga yeernay in marka kaasi ay iswaafaqaan istaraatiijiyadda anagu ooshka aanu ka leenahay iyo qorshahaasi guud ee qaranka inuu noqdo mid isla shaqaynaya ee wada socon kara waxaa kala jira iyadana waxaa imaan doonaa goldhow oo aanu horumarin doonaa hadduu ilaahay idmo waxaa la idhaahdo qorshaha guud ee biyaha dalka national water resource strategy plan ayaa isagana imaan doona kaasoo isagana yani noqon doona kani index yani washka istaraatiijiyadiisii waa mid yar laakiin kan biyaha ayaa weyn wuxuu noqon doonaa qayb ka mid ah oo marka kaasi isagana washka kaasi isagana istaraatiijiyada ee weyn ee biyaha dalka waxay waafaqsanaan doontaa qorshaha qaranka sagaalaad ee guud intaasoo dhan waxay noqon doonaan kuwa isla soconay marka faa'iidooyinka marka la ansixiyo maxay tahay waxay faa'iido u tahay dhammaan stakeholderska ka shaqaynaya washka hadday naqon lahayd hay-adaha un-ka hadday naqon lahayd dowladaha caalamiga ah ee deeqbixiyaasha ah ee nasiya deeqda kuna aadan sectorka wooshka la idhaahdo ayay faa'iida u leedahay maxaa weeyaan faa'iidada ay u leedahay waxay faa'iidada u leedahay waxay tahay waxa ay bixinayaan waxay noqon doontaa wax cadcad transparency ah sectorka meesha gaabka uu ka jiro ayay cover garayn doonaan iyadoo istaraatiijiyadda sectorka shanta sane ee soo socota la eegay marka gaabkaasi marka ay kobargareeyaan waxaanaad xaqiiq ah markaasi in ay haystaan waxa lagu cabirayo waxa kan inay hagaageen iyo inay meeshii lagu talagala ay gaartay arrimaha kan iyaduna waxa weeyaan emanigiiba fasiraya iyaguna tuuriskaas baa la isticmaali doonaa deeqbixiyaasha lacagta bixinayana faa'iida ay u leedahay dadka implementationka samaynayana faa'iida ay u leedahay oo ah shaqadii qabanay shaqadaasni lama qaban karo ilaa istaraatiijiyadda policyga iyo istaraatiijiyadda ay maaragtay waxaana farayaan mooye wasaaradaha oo dhan iyaguna waxay faa'iida u leedahay waxa ay tahay waxa ay aad iyo aad u garanayaan oo cad oo transparency ah heerka uu marayo sectorka la yidhaahdo wooshka waxaa meesha ka xadaan doona meesha gaabi ay ka jirto ama ay ciladi ka jirto loo baahan yahay in la buuxiyaa iyaduna meesha ka xadaan doonta inaasoo dhan waxay noqonaysaa marka faa'iido oo marka kaasi lala wadaagayo dhammaan stakeholders oo dhan hay-adaha la yidhaahdo internationalka ama localka iyaguna faa'iido badan bay yani ka heli doonaan annagana berritooda wuxuu inoo noqon doonaa siyaasad lagu hagayo dalka washka intaa kadib marka waxaan doonaynaa insha allah in hay-adaha dowladdu inay xoojiyaan ee sectorka washka la yidhaahdo in la sameeyo unityo ka shaqeeya washka maalan anagu haddaanu nahay wasaaraddeena tamarta iyo khayraadka biyaha waxaanu leenahay wash unit baanu leenahay wash unitkaasi ayaa berintooda wuxuu noqon doonaa mid very active noqda ee shaqooyinkiisii faraha badan ee washka dhiirgarayn doona isagoo agaasimaha waaahda biyahana uu mas-uul ka yahay waxaan sidaas oo kale waxaan codsanaynaa wasaaradaha dowladaha bahwadaagta aanu la nahay ee line ministryga nala ah ee nagala shaqeeya washka iyaguna inay unityo noocaasa samaystaan ay samaystaan coordinatoro isku xira barnaamijkan inay samaystaan marka waxaa mustaqbalkaan samayn doonaa waxa la yidhaahdo all in one all in one waxaa la yidhaahdaa in dhammaan activitiyada ka socda wadanka oo dhan ee washka ku saabsan in ay naqdaan kuwo ah hal meel laga arkay oo maxaa weye inaanu daatooyin gelino oo marka kaasi ay ka wada dhexeeyo network serfarada aan isu furno waxa la yidhaahdo wash information center inaanu samayno ayaa insha allah ay inoogu jirtaa sanadka labada kun iyo labaatanka waxaas oo dhan waxay naqonayaan marka kaasi waxa fududaynaya barnaamijka adeega washka ee shacabka loo hayo intaas iyo in ka badan ayaanu rajaynaynaa istaraatiijiyadeenna ay ka dhex muuqataa istaraatiijiyada markaad aragtaan waxaa ku jira dhammaan projectyo kala duduwan waxaa ku jira ma garanaysaa vishino fog la hiigsanayo higsiyo fara badan sidaas darteed ayaa waxaan insha allah aan doonaynaa in aad iyo aad in aad loo xifdiyo barnaamijka kan si fiicana loo sugo aadna looga dhiskaasgareeyo waxaan insha allah rajaynaynaa in guul iyo biradhal uu ka soo bixi doono kulankeena labada cisho bershankaas ogaada ee soomaaliga ah ee idinku aada hagaajisaan berintooda golaha wasiirada la geyn doonaa ceebtaas dhimaataayo qayb ka mid ah baad noqon doontaan waxaan rajaynaynaa inaynan aanay ku ciboobin luqada soomaaligaana in aad iyo aada loo saxo la ilaaliyo eray bixintana si fiican loo sugo si marka kaasi ay u noqoto mid dhadhan leh ee af soomaaligiisu cad yahay ujeedkiisu cad yahay intaasoo dhan idinka ayaa maanta iyo berintooda idinka sugaynaa
eedan su'aal iidow jawaab unagu waa umuleeyo aadasoo tabti malahine haa owlaado qiirsheena usi eonka elfay lee adanaasna musiyaay tomay kuquudaay
iidow yeela haddii warsadaase eed eed onogumay baxka quudiyaay aanada langordow nukra bebi oo ulaadana fagan ee onogii lasiyoona naaskii aadis inin wiileeda taawiyaasa aana see haytiyeeda aana lambogii adduunka laku jeeladi aanada nukra bebi mayna lataa one e two oo waana lanka taragali owlaada ina la siiya usi oo markaasay dhaladi libilood marka usi deera ilaa iyoonay harsan usuku deerow maanamay bakiisa maase aaniyooyinka langordow ankor furjaallaga iyoonay turburuuga inti ku deeras yakiisa maase aana marbakinku
waayahay dhegeystayaal qaybogeen ka dambe barnaamijka kulanku warsaya ku guda jirnaa mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba iyo qeyb galena xuska sheekh cabdiqaadir jaylaani oo muqdisho luqobade haddaba unkuhoreen waliba meelisay ku hadalay wasiiru dowlaha madaxtooyada qaranka kuleedna waliba meelisay ku hadalay gudoomiye ku-geenka golaha shacabka xuska sayidi sheekh cabdulqaadir jaylaani la xusayo macnihiisu waxa weeye in sheekh cabdulqaadir la xasuusto la yidhaahdo man sheekh cabdulqaadir yuu ahaa sheekh cabdulqaadir muxuu qabtay sheekh cabdulqaadir maxaan uga daydayannaa muxuu dowr uu leeyahay si loogu daydo sheekh cabdulqaadir aljaylaani waxa weeye sayidi sheekh cabdulqaadir aljaylaani markaas ficilkiisii iyo falkiisii baa waxaa lagu dabaqayaa waaqaca ummaddu markaas ay ku jirto sayidi sheekh cabdulqaadir aljaylaani dowrkiisii maalin ay caalamka islaamka uga baahi badan yahay ma jirto maanta dhinacyo badan baa jira caalamul islaami meesha uu maanta marayo oo kale isagoo maraya buu sayidi sheekh cabdulqaadir ajaylaani soo baxay waxaa jirtay xilligaas tacasub madhabiyaa jiray oo madhabbo madhab kale uu durayoo gaaray culummada qaar hameen mugdiya in la aaso khaasatan madhabka shaaficiga iyo madhabka xambaliga waxaa jiray tacasub iyo siraac fikri ah oo madrasadii ahluxadiiska asariga ahaa iyo ashaacirada ka dhexaysay waxaa jiray iqbaal xoog badan oo dadku intay adduunyada qaabileen tanaaqus iyo tartan xoog badan oo ka dhex dhashay taasina ay kaliftay inayba ilaahay iyo diintiisaba ka jeedsadaan ay daciifaan oo wahan uu galo xamlad iyo dagaal lagu soo qaado xuruub saliibiya dhulkoodii lala wareego ilaa baytulmaqdis laga qabsado wakhtigaas ayadaa sheekh cabdulqaadir aljaylaani wuu soo baxay waxaana ka horreeyey sayidii imaamu ghazaali oo daraasad adag ka sameeyey sheekha way isla cimriyeen cimri dheer oo uga faa'iideeyay ummadda islaamkaana alla siiyey sheekh cabdulqaadir iftiin soo baxay uu noqday horta islaamkii uu mideeyey tacasubkii madhabiga ahaabuu meesha ka saaray sheekhu wuxuu ahaa xambeliguu ahaa soo maa shaaficiyadii buu soo dhoweeyey madaahibtii kale madrasadii ahlu xadiidku ka tirsanaa ashaaciradii buu soo dhoweeyey dowrkii yacni tacasubkee ku dhisnaa madhabka fikriga iyo midka fiqhiga waxaa baabi'iyey sharaabkii uu sheekhu dadka uu siiyey ee ahayd war waxaana la ka doonayaa dariiq kasta ilaahay ku caabide sidqu tawajuhi ila allahi run inaad ilaahay xaggiisa ugu jahaysatid tii ayada ahayd marka waxaa soo baxay caalam islaami ah oo ul iyo diir isku xidhan ah culummaa usuu'ii buu sheekhu aad uga hadlay dadkii diinta ku ganacsanaya buu aad uga hadlay dadkiibuu ilaahay ku xidhay waxaa dhalatay marka ummad islaam oo isku xidhan ummad islaam oo mutaxaabiin oo isjecel ummad islaam oo furin isla gasha ummad islaam oo mukhlisiin oo daacada oo wax aan ilaahay ahayn aan doonayn tusaale haddaan usoo qaato sheekhii saaxibu sijaadaha ka ahaa bacdi sheekh cabdulqaadir aljaylaani xadradiisa baa salaaxuddiin alayuubi uu ciidan raacshay ciidankii duulaan ba intay galeen baa nin baa wuxuu dilay taliyihii ciidanka wuxuu yidhi salaaxuddiin abaalmarin baan siinayaa waan dallacsiinayaa ha soo istaago ninkii dilay ninkaas hal ninoo istaagaan la waaye maxaa nin walba wuxuu dhiinaa anaa yeelay hallay dallacsiiyo waayo dhammaantood qasad kale kama lahayn ilaahay wejigiis iyo diinta ilaahay u nusraynteeda iyo difaacii dowladdii islaamka markaas dhisnay difaaciddeeda cadowga khaasiga ay kusoo duuleeyay ka difaacayeen buu hadafkiisu ahaa ikhlaas iyo daacadnimo iyo isku duubni intuba ramsi astaan bay u noqdeen dariiqadii sheekh cabdulqaadir aljaylaani sharqa wa qarban afkaartii munxarifka ahayd sidii nimankii faatimiyada ee cabiidiyada ahayd ee masar joogoo kale sheekh cabdulqaadir aljaylaani dariiqadiisiibaa ka zuulisay oo ilaahay uu usoo diray oo uu ilaahay sabab uga dhigay waxay sabab u noqdeen marka baytulmaqdes inay xoreeyaan dhulkii islaamkao dhan saliibiyiintai ka xoreeyaan islaam isku duuban ay qaaqabtaan dariiqada sheekh cabdulqaadir aljaylaani horta waa dariiqadaas ayada ah dariiqatun laa yuxiduhaa madhabun waa dariiqo u madhab xadidin fiihim alxanafiyatu walxanaabilatu walmaalikiyatu walshaaficiya waa dariiqo ay madraso fikriya aysan xadidin annagu mutacasibiin ma nihin soo shaaficiye ma nihin hadda sheekhaa maanta ziyaarayna waa xambali ogow waxay taasi tusaalaynaysaa waxay tusaalaynaysaa itisaalkeenna iyo xiriirkeennu inuu yahay mid ilaahay wejigiis ku xidhane mid tacasuba iyo nin jeclaysi inaysan ku xidhnayn limaada sheekh cabdulqaadir aan saan ugu noqonnaan ugu maxabaysannahay sheekh cabdulqaadir wuxuu keenay manhaj saamayn nagu yeeshay oon silsiladiis ugu taxannay manhajkaasi wuxuu keenay dariiqatu tarbiyati fi lwusuul ilaa maqaami alixsaan dariiqo tarbiyo oo lagu gaarayo maqaamu lixsaan an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak wuxuu keenay dariiqo qofka ka kor yeelaysa iimaankii cilmiga iyo falsafada ku dhisnaa oo iimaanulcaatifi gelinaysa ilaahay inuu u jeedo mar walba qofka dareensiinaysa ama asaguba inuu alla u jeedo oo kala daraan ah gelinaysa maqaamkaasi ruquygaas dariiqeedii ayada ahayd cid allaale ciddii tamasugtay caalamulislaami maanta waxaad tegaysaa indunuusiya malaysiya bakistan turki afrikaas maxaan ku idhaahdaa ee sheekh ismaan ibn fawda dariiqadii ku nisriyey ee junuub afriqiya noocay ahaatay suudaan soo meesha kastoo tagtid waxaad arkaysaa dad kuugu xidhan oon kugu qowmiyad ahayn kugu madhab ahayn kugu madraso fikri ahayn ama maaturiidio xataa asariya siduu sheekhu u ahaa haddana ilaahay dartiis kuu jeceloo dariiqul usuul ilallahi dariiqii xadratullahi lagu gaarayo sheekhu uu tajdiidiyey daraaddiis kugu jecel waxaan marka doonaynaa caalamul islaami wuxuu marayaa maalintii sheekh cabdulqaadir soo baxa maalintuu marayay tacasub fikriyaa jira mid fikiyaa jira mid urureed baa jira mid tandiim baa jira mid maxaan kura madhab baa jira tacasubkaas asaga ah intii ummadda islaamka laga dhex saaro in lagu mideeyo dariiqii ahaa sidqu tawajuhi ila allahi dariiqa ujihaysiga ilaahay ee dhabka ah ee sheekh cabdulqaadir aljaylaan uu nagu jiheeyey taas baana daawo u ah khaasatan ummaddeenna soomaaliyeed ee dhiiggeedu qulqulayo ee dhacaankeedu dareerayo ee dafandeegsan ee kala luntay ee mid mid salaamay uusan jirin furinta iskugu wada jira mid maanta intuu dhintay alxamdulilah kun gaal baa dhintayda boqol baan dillayda uu ku hayo taas ayada ah waxa daawo u noqon kara inaan daraasadii intaa u laabanno daawadii sheekh cabdulqaadir aljaylaani caalamulislaami uu ku daaweeyey kaniiniyaasha ayadaa inaan maanta qaadanno si ummaddeennan ahlu tawxiidka oo isku caqiidada oo isku maxaanku dhaha madhabkaahi ay ugu soo laabtaan ilaa masaarihim alawal maanta inaan weynayno siyaaradii sheekh cabduqaadir jaylaani ayaan isugu nimid wax badan oo faa'iide ah oo aqoon ah na waa ka faa'iidaysannay taariikhdii intii taqaanayna waa taqaanay in badanna waxbay ka faa'iidaysteen annagu waxaan aaminsannahay inaan wax badan horta intaanan intaas gelin horta in laysbartaa wanaagsane meelahaas annagoo ka hahadlayno baad aragtaane waxa weeye rag siyaasiyiinoo saaxiibaday ahoo ahlu dariiqa ahaayoo aan meelo kale u haystana waa arkay marka ha layska abtirsadee horta anigu ijaasada aan haysto sheekh cali sheekh ibraahim baan ka haystaa oo shiikhayga ah waxa weeye waana abtirsasho intaynan meesha fadhidaai qofba waa abtirsadaaye waxaan kusii abtirsannaa sheekh kuulow baan kusii abtirsannaa sheekh aadan sheekh cali baan kusii abtirsannaa waxa weeye sheekh cali maxamed maxamuud baan kusii abtirsannaa sheekh aweys iyo sheekh cabdiraxmaanba waa uu kusii abtirsadaa halkaasaan ka soconnaayo oo aan sheekh cabduqaadir ku galnaa halkaasaan nebigeenni maxamed ahaaye udgoonaab ka sii galnaa waxa weeye ciddii aan abtirsi lahayn waa sidii cid aan aabba lahayn oo meel loo raacda aan lahayn marka ballanqaadkii halkan laga sameeyey ahaa inaan shuyuukhdeenna aanu wada siyaaranno oo aan wada xusno oo waxa weeye sheekh axmed bin idris aanu wada xusno oo aan isku wada nimaadno oo dib loo soo nooleeyo dhaqdhaqaaqii waxa weeye dhaqanka noo ahaa oo aanu waxa weeye hadde waaba abtirsannay waxa weeye meeshaan ku abtirsanno ma qof baa aabbihiis diidi kara kuwa diidayna ilaahay ha ku soo celiyo la dariri mayle ilaahay ha ku soo celiyo waxa weeye dowladdeenna sharafta badan madaxweynaheenna waxa weeye salaan diiran baan idinkaga wadaa ra-iisul wasaaraha qaranka salaan diiran baan idinkaga wadaa guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waa taqaanaan baa u malaynayaa waxa weeye sheekh cusmaan dheeraa taqaanaan walaalkiis baa dhalay guddoomiyaha dalkana weeye intuba ahlu dariiqo weeyaane xukunkii aan soo ceshanno maxaa ka wadaan ma inkiraysaan ma annagaa na inkiraysaan ma ilaahay ka cabsataan waxaan moodaynay inaan idin xisaaban nahay intan inaan hadda soo sheegay intuba ahlu dariiqo weeyaane xoogaha kaambiinkii meesha ka socday muxuu ahaa aada iyo aad ayaan maanta u faraxsannahay waxaan rajaynaynaa waxa weeye wasiirkeenna wasiirkeenna cabduqaadir sheekh cali sheekh ibraahim oo barnaamijkan intayada siyaasiyiinta ah intiina kale waa iswadateene nagu soo casuumay waxaan ka rabnaa inuu tii weyneeda kalena nagu soo casuumo aanu isku xirnaanno aanu isbaranno maba isnaqaanee dadku markay bataan waa kala dhubaan moogta midhaa waalidkeen waa isyaqaanne annagu ma isnaqaan waxa weeyaan ha laysbarto ha laysku xirnaado dalkan iyo dowladdiisa ha laysla ilaaliyo waxa weeye ahlusunna wajamaaca dowlad la'aan waxa weeye ma socon karayso dowladduna ahlusunna wajamaaca la'aanteed ma socon karayso waa la soo wada halgamay waxa weeye dowladnimadii waa la soo wada dhisay xornimadii qarankan haddee laysku sheegi maayo oo cidda keentay iyo culummadii keentay iyo shuyuukhdii waxa weeye soo samaysay aasaaskii s y l iyo leebo wixii ay ahlusunna wajamaaca ku lahaayeen waad og tihiin wax laga soo sheekeeyey hadda dib ugu laaban maayo meeshaan ka nimid waan naqaanaa meeshaan u soconna aan isweydiinna hadduu ilaahay yidhaahdo dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteennana aanu isugu hiilinno dalkiina waa ballaartay oo hawlo badan oo kalea ka jira eh sidii loogu wada noolaan lahaa ha laga tashto
adduunyadu horumartay adeegyadii la foodahay abtirsiimadii oo i illaha kuburqidaayaan asliyay insheega kortay isgaadhsiintan horaytay aadiona hormuud telekomo hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaadhsiintu eti ima ee ilaakiin markaas ahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaadhsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waa i hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbiid aan hakadaana haddana aan walbalee iddaa iyo xafiiska online ku kiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin shashal duban usbugoy han kulisho has daba roogan ho'da barata fadaad
waayahay dhegeystayaal guudahaan waliba taakaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo namadoosin ku idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo dhegeystayaal barnaamijka oo kulay baasaare waan sida darasiyahay ana Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka dhanka farsamada ma ku dirta saaxiibkayga Bilaal iyo Imaamadaya Khairay inta barnaamijku barnaamij lama dareed oo kulamana waa Cabdirashiid Rashka oo soo tawsaasiyo amiin nabada assalaamu alaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh
Thank you. Thank you.